maryan cali xaaji oo kamid a haweenka ku nool magaalada beledweyne ayaa abuuratay fursad ganacsi iyadoo gurigeeda ku samaysa macmacaanka noocyadiisa kala duwan macmacaanka ay samayso oo isugu jira doolsho buskut xalwo iyo adeegyo kale ayay dadka ugu geysaa guryahooda iyadoo lacagaha ay ka qaada ay ku maarayso nolosheeda maryan ayaa raadiyo beerula uga warantay waxyaabaha ay samayso iyo sida ay nolosheeda uga maarayso waxaa soo barta xirfada kuukinka sida macmacaanada xalwada duulshada keega buskudka wax allaale oo macmacaan loo cuno waxaa naga soo dalbadan dadka dhalashooyinka qabo dadka xalfadaha qabo iyo dadka soo dhaweynta qabo ardayda qalinjibinaysoo kaleete iyo aroosmanka qofba siyaana ula macaamilnaa waxaa naga dalbadaan oo kaleeto kuwa baybayga qabo xalfadaha dhalashooyinka kuwa aroosmanka iyo kuwa soo dhaweynta iidahana waa qabanaa waa diyaarinaa qof walba wuxuu naga soo dalbado waa u diyaarinaa si fudud dad badanaananaha ku shaqaysanaa maasha alla ilaah uga mahad celinaynaa maadaama nala baray xirfadaas shalana aanu aqoonin maantana aan ku shaqaysano dhaha kalena waxaa ugu baaqayaa inay bartaan xirfad lagama maarmo nolosha xirfad la-aanteed ma jiri karto inay xirfad bartaan jaaniska soo mara ay ka faa'iideystaan aan u rajeynaya xirfadaas waa la helaa badi waxay soo martaa sidii gabdhahoo kaleete sida cilaansaarka cunto karinta harqaanka qurxinta dumirka waxaan laga bartaa goobo oo waxaa jiraan laga barta oo gooni ah hatee noqoto mid oo mid gaar loo leeyahay iyo mid oo iyo mid shaqsiyanba hatee noqoto way furan yihiin boosaskaas oo dhan gabdhaha soomaaliyeed waxaa ugu baaqaya inay xirfad samaystaan ay abuurtaan xirfadda noloshaaday kaa saacidaysaa xirfaddan waxay iga saacideeyay inaan ku yeesho dad badan oo asxaab ah awalba shalay maanka arag markaanan aqaanin dad ma lahayn laakiin maanta maasha allah dada ay ugu xiran lacagta aan ka helan nolosheeda kusii maareeya waana ku faraxsanaha inaan bartay maasha allah ilaah uga mahad celinaya waana ku shaqaystaa haween badan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa ku dhiiraday inay fursado ganacsi abuurtaan si ay door ugu qaataan maareynta nolosha qoyskooda